bsmi illaahi اraxmaan اraxiim alxamdu lilah wsalaatu wasalaamu cla ashraf اlanbiyaai wاlmursaliin sayidina muxamedi wcla alihi wasaxbihi ajmaciin waa dersigeenii boqol iyo shan iyo lixdanaad ee kitaabkii alraxiiq almakhtuum safxada saddex boqol iyo saddex almarxalatu athaaniya xilli furkii labaad dowrun jadiid isbeddel cusub isbeddelkaa cusub wuxuu ka bilaabanayaa sulxulxudaybiya marka marxalada dacwada islaamku waxay soo martay kow alcahdi almaki waqtigii makaad cahdiga makana wuxuu soo maray saddex marxaladood buu ahaa waan waxaasoo dhan waan ka soo hadalay muddo saddex sana ah oo dacwada islaamka si qarsoodi ah dadka loo gaadhsiin jiray iyo markii dambe oo saddex sano kadib ay soo degtay fasdac bimaa tu'maru wa acrid can ilmushrikiin oo rasuulku sala allahu calayhi wasalam si badheedh ah oo caddaan ah oon lala gabanaynin uu dacwada islaamka dadka u gaadhsiiyey muddo marka dheer yaa yyo marxaladaasi socotay dacwada la gaadhsiinayay maka unbayna ku koobnayd iyo wixii yimaada waxaa bilowday marxalad saddexaad oo weli dacwada intii maka la joogay oo ah maka banaankeeda in dacwada la gaadhsiiyo wuxuu rasuulku aaday daa'if faa-iide lagama keenin laakiin madiine ayaa lagu guuleystay marxaladii maka saddexdaasaa loo qaybiyaa madiina saddex marxaladood baa iyadana loo qaybinayaa marxalada koobaad waxay ahayd binaau lmujtamaci aljadiid bulshadii islaamka dhisitaankeedii masjidkaa la dhisay asxaabtaa la walaaleeyey heshiiskii ama saxiifatu lmadiina dastuurkii madiine ayaa la dejiyey oo nadaaminayay walaaleynayay xidhiirhka ka dhexeeya ee muslimiinta dhexdooda iyo muslimiinta iyo yahuudda dhexdooda iyo yahuudda iyo qolyihii ay ka tirsanaan jireen marxalana taasay ahayd marxaladii ku xigtana waxay ahayd halgankii iyo jihaadkii jihaadkii quraysh lala galay iyo yuhuud iyo reemiygii saddexdaas ajnaxatulmakri aynu u bixinay saddex agalkii cadowga ee islaamka oo ahaa quraysh iyo yuhuud iyo reemiygii kaasna ilaa laga soo sulxulxudaybiya markii la soo gaadhay oo sanadkii lixaad ah yaa quraysh baa dagaalkii ka baxday marka cid dambe oo dagaal ku qaadi karta islaamka ma jirto waxoogaa yuhuud oo isku urursaday khaybar oo la kala caydhiyey maahane cid dambe oo islaamka taxaddi ku samayn kartay oo la dagaalami kartay ma jirin marka bacda sulxulxudaybiya waa marxalada saddexaada baa waxay tahay marxalatu intishaari dacwa in dacwada islaamka dunida oo dhan la gaadhsiiyo marka rasuulku sala allahu calayhi wasalam wixii dunida boqore ahe la yiqiinay ee madaxee markaa la yiqiinay dunida oo la gaadhi karay oo dhan ayuu wuxuu u diray warqaduu u diray rag buu u diray diinta islaamka la gaadhsiiyey qaar waa islaameen qaarna ma islaamin marka xilligan cusub asal iyo asaas waxaa ka ah ee fidinta dacwada ileen maadaama quraysh ay ka baxday dagaalkii heshiiskiina ay uu sidaas ahaa muddo toban sano inaan la dagaalamin dacwada islaamkana cid kasta la gaadhsiiyo waxa weeye dacwadii ayaa loo gacan bannaanaaday marka xilligan waxaa xoogga la saaray oo mudnaanta koo mudnaanta koowaad la siiyey fidinta dacwada islaamka ama dagaalka haddee quraysh meeshii ay ka baxday waxaa soo hadhay yahuud oo isku urursatay khaybar hal mar ayaa la soo afjaray iyagana remigii soo hadhayna maaragtay si tartiib tartiib ayaa loola tacaamulayay iyagoo iska niyad jabay طور جديد وعصب أما حل عصب إن صلح الحديبية هشيسكي حديبية ربهانتي كان وحوها بداية طور حل جديد أو عصب بلوغي بوه وعصب وعصب بلوغي بوها في حياة الإسلام هدي لأيغو islaamka noloshiisa iyo walmuslimiina muslimiinta noloshooda markii la eego bilow waa cusub buu ahaa maxaa jira faqad kaanad waxay ahayd qurayshu quraysh waxay ahaan jirtayba ilaa rasuulka sala allahu calayhi wasalam qur-aanku ugu soo degay iyo dacwada iyo risaalada alla usoo dhiibay waxay ahayd aqwaa quwatin xoogga ugu xooga badan ama awoodda ugu xooga badan wa acnadahaa midda ugu madaxa adag wa aladahaa ta ugu xun fii cadaa'i lislaami islaamka la dagaalankiisa iyo la colaatankiisa wa binsixaabihaa bixitaanka ay ka baxday ay ka daldalatay ay ka guratay can maydaani alxarbi goobtii dagaalka ay ka guurtay ilaa rixaabi alamni waasalaam ay u guurtay budda rixaab budda iska dheh budda amniga iyo nabadgelyada ay u guurtay oy nabad qaadatay taasi markay dhacdaybaa inkasara waxaa jabay oo barhtanka ka jabay aqwaa jinaa jinaaxin garabkii ugu xoog badnaa oo min ajnixati alaxsaabi athalaatha garbihii isbahaysiga ee saddexda ahaa huwantii is soo bahaysatay islaamka la dagaalamaysay ee saddexda garab ahaa kii ugu xoog badnaabaa jabay oo maxay yihiin saddexdaasi qurayshun quraysh waqadafaana oo remiiga matalaya iyo walyahuuda yahuudi waa saddexdii isu soo raacday qaswatulaxsaab is soo bahaysatay walamaa markii kaanad ahayd qurayshun quraysh mumathilatan mid iyadu madsasha oo madax u ah oo u hadasha oo looga dambeeyo lil wathaniyati waxa wathaniyada loo yaqaano wixii aan beenbeenta aan diintan ahayne sanam caabudka ay ahayd wa zaciimatahum nimankaa wathaniyiinta ahee sanamka iyo qoryaha iyo caabuda ay madax u ahayd fii rubuuci fii rubuuci jasiirati alcarab jasiirad ookeyda carabta dhexdeeda oo dhan ay madax u ahayd taasi markay dhacday inkhafadad waxaa hoos u dhacday oo dhulka ku dhacday xiddatu mashaaciri alwathaniyiina nimankii sanam caabudka ahaa oo dhan dareenkooda dareenkaas awooddiisa ama afkiisi yaa hoos u dhacay way af beeshay waxba ma goynayso waxba ma goynayso saawir bay noqotay saawir ayay noqotay afkoodii dareen ma leh wanhaarad waxaa dhulka ku dhacday nasacaatuha gufaacooyinkeedii alcidaa'iyati ee colaadeed oo islaamka u qabeen gufaacadii kusoo kacaysay iyo colaaddii oo dhanna iyana dib bay ugu noqotay oo dhulkay ku dhacday ilaa xaddin kabiirin wax aada iyo aada u weyn iyay hoos u dhacday walidaalika sidaa daraaddeed baa laa naraa maynaan arkin likhadfaana qabiil weynihii khadfaan ahaa ee reemiiga ahaa umaynaan arkin istifzaazan kabiiran wax daandaansi weyn oy sameeyeen istifzaazan daandaansi kabiiran oo weyn bacda haadihi alhudnati dagaal joojintan kadib wax daandaansi weyn oo ay sameeyeen ma jirin reer khadfaan wa jullu maa shay badankiisa waxaasoo jaa-a minhum xaggooda ka yimid waxala wixii xumaana iyo colaad ah oo reer khadfaan ka yimid reemiigii inamaa meel kaba ma ahe jaa-a wuxuu ka yimid min qibali iqraa'i ilyahuudi yahuudda soo dirdiriddeeda xaggeeda unbuu ka yimid yuhuud unbaa soo dirdiraysay markaas yuhuud soo dirdiritaankeeda unbuu ka imanayay maahane iyagu qadiyad ay ku dagaalamaan ma aysan haynin haddaynu u nimaadno marka yahuudda ama alyahuudu nimanka yahuudda la yidhaah fa kaanuu waxay ahaayeen yahuuddii qad jacaluu kuwa ka dhigtay khaybara meesha khaybar la yidhaahdo bacda jalaa-ihim markay kasoo guureen ama laga soo raray can yathriba magaalada yathrib ama madiinatu rasuulillaahi sala allahu calayhi wasalam markay kasoo guureen ama laga soo raray waxay ka dhigteen khaybar wakran meel shareed meel shar lagu abaabulo meel un xumaan keliya looga shaqeeyo un wanaag looga shaqeyn baa wakriga la yidhaah wakri haddaad maqasho waa meel haba yaraatee wanaag aan looga shaqeynayn xumaan maahane marka waxyaabaha lagu fasiri karayo waxaa ka mid a boondho dhurwaa dhurwaagu meeshuu galo dhurwaa meeshuu galo xoola ha lagu cuno oo dad isla xoolo islaameed ha lagu soo cuno maahane miyaa wanaag looga talin maya waa saas oo kale marka wakri boondho dhurwaa waa goob shareed wakran goob shareed ama boondho dhurwaa oo lidasi in wuxuun la isku diro wata-aamuri in wax la shirqoolo ayay ka dhigteen wa kaanad waxay ahayd shayaatiinuhum nimanka yuhuudda shayaadiintoodii shayaadiinta hadda waxaa laga wadaa kuwa ugu sharta badan ee sharta maleega waxay ahaayeen tabiidu hunaaka halkaa tii ukun ku samaysa tabiid waa waa tashbiih weeye ukun iyagu ma dhalayaan laakiin sharta siday u dhalayaan yaa waxaa laga soo waxaa lagu shabahayaa ukun oo kale wa kaanad waxay ahayn shayaaiinuhum kuwooda sharta badan ee ugu sharta badan ee shayaadiintii waxay ahayd tabiidu tii ku ukuma dhasha hunaaka halkaas oo watafraku ukuntiina markaa ay ilmo kasoo baxaan faraakhuna waxaa la yidhaahdaa ukuntu marka intay dilaacdo ay ilmo dhasho ilmo noqoto marka ka way ku way ku ukuma dhalaysay ukuntiina way ku ilmo dhalaysay saas wey wa tu-ajiju waxay hurinaysay naara afuufa wa tu-ajiju waxay afuufaysay oy hurinaysay naara alfitnati isku dirdirid iyo colaad iyo iska iska hor iska horkeen dabkeeda ayay hurin jirtay wa tuqri waxay soo dirdiri jirtay oy soo qudin jirtay al acraaba reemiyiga addaaribata ee degan xowla almadiinati magaalada madiine hareeraheeda reemiyiga deganna way soo dirdiri jirtay wa tubayitu waxay qorsheynaysay tubayitu waa qorshe wa tubayitu waxay qorsheynaysay alqadaa inay dilaan ama ay tirtiraan ama ay ka takhalusaan cala anabiyi nabiga sala allahu calayhi wasalam iyo walmuslimiina muslimiinta ow hadday taasi u suurtogeli weydo oo ay ay baabi-in waayaan cala al aqal aw ilxaaqi alkhasaa'iri inay gaadhsiiyaan khasaarooyin alfaadixati oo foolxum bihim muslimiinta inay gaadhsiiyaan khasaarooyin foolxum walidaalika sidaa daraaddeed marka rasuulka cadowga koowaad ee hortaagnaa hadda wuxuu ahaa yahuudda unbuu ahaa oo khaybar ku urursatay reemiyigu dhib weyn ma ahayn quraysho saaxaday ka baxday waxaa loo soo tafaruqayaa oo loo gacan banaanaanayaa dacwada islaamka in la gaadhsiiyo dadka oo ahayd hadafkii risaalada dhan laga lahaa iyo halgankan labadaba walidaalika sidaa daraaddeed baa kaana wuxuu ahaa awalu iqdaamin iqdaam hadda waa weerar awalu iqdaamin weerar xaasimin oo kama dambaysa oo min annabiyi nabiga xaggiisa ahday sala allahu calayhi wasalam bacda haada sulxi heshiiskan kadib huwa isaguba shanul xarbi dagaal in lagu qaadqaado alfaasilati oo lagu kala baxo calaa haada alwakri boondhadaas dhurwaa ee sharta iyo xumaanta keliya laga maleego uma haddana marka la eego dhinaca kale horeyna waan sheegnay ujeedada weyn ee marxaladan tada la gaadhay waxay ahayd in dacwada la faafiyo ina hadihi almarxala xilligan allatii xilligaasoo bada ad bilaabatay bisu- bacda sulxi lxudaybiyati bacda sulxi heshiiska kadib bilowday actad waxay siisay almuslimiina muslimiinta waxay siisay fursatan haad bay siisay kabiiratan oo weyn linashri dacwati alislaamiyati inay baahiso baahiso ay faafiso dacwada islaamka wa iblaaqihaa meel kasta inay gaadhsiiso waqad dhab ahaantii tadaacafa waxaa laban laabmay nashaatu lmuslimiina muslimiinta howlgalkoodii oo fii hada almajaali arrintaa iyadaa ku saabsan dacwada dadka gaadhsiintiisa ah yaa laban laabmay wa baraza waxaa ka sara maray nashaatuhum howlgalkooda muslimiinta howlgalkooda oo fii hada al- fii hada alwajhi arrintan iyadaa ku saabsan yacni dacwada faafinteeda ku saabsan howlgalkooda ku saabsan dacwada faafinteeda ayaa wuxuu ka sara maray calaa nashaatihim alcaskari howlgalkooda military marka marxaladan bacda sulxu xudaybiya howlgalka military aada buu u yaraa khaybar haddii laga reebo wax weyn oo kale ma dhicin waa waad arki doontaaye ghaswatu mu'ata fatxu maka xunayn iyo eh, ghaswatu tabuuk intaa oo kale hadhayba iyo waxoogaa dowriyaad ah sida ghaswatu tar- gha- daata riqaac iyo marka meel ama dad badani ku dhinteen ama dhib weyne ka dhacay ama midna ma jirin dagaalka rasmiga ee dhacay wuxuu ahaa oo keliyeta Eh, midkaas yuhuudda lagu qaaday ee khaybar walidaalika sidaa daraaddeed baa naraa waxaan u aragnaa an an naqsima ama an nuqasima inaan u qaybino haadihi almarxala xilli furkan ilaa qismayni laba qaybood midda koobaad waxaa weeye annashaatu howlgalka oo fi majaali dacwati ku saabsan dacwada islaamka oo dadka la gaadhsiiyo si kale haddii loo dhigan ahayd oo mukaatabatu almuluuki waalumaraa boqorada adduunka ee waagaa la yiqiinay oo xidhiidh lala sameeyo oo warqada loo qoro dacwadana la gaadhsiiyo wixii umara ahaa boqorkaa weyn amiirkuna wuu ku xigaa qaybta labaadna waxayd annashaatu alcaskari dhaqdhaqaaqii iyo howlgalkii military wa qabla an nutaabica inta aynaan sii wadin annashaat alcaskari dhaqdhaqaaqa military intaynaan sii wadin aynaan ka hadlin oo fii hadihi almarxalati xilligan iyada ah oo bacda sulxu lxudaybiya heshiiskii xus- xudaybiya markii la saxeexay kadib wixii howlgal military la sameeyey intaynaan ka hadlin natanaawalu waxaan soo qaadanaynaa tanaawulka waxaa la yidhaha waxaad gacanta saa ugu soo qaado tanaawala biyadihi natanaawal waxaad saad gacanta ugu soo qaadato marka hadda gacan lama soo qaadanaye waxa weye waan ka hadlaynaa wey waan ka hadlaynaa sidii waxaad gacanta kusoo qaadato oo kale natanaawalu waxaan soo qaadanaynaa oon ka hadlaynaa mowduuca mukaatabatu lmuluuki arrinta mowduuca mow waa waa- waa arrinta weeye arrinta ku saabsan boqoradii oo warqado loo qoray iyo umaradii oo warqado loo qoray sababta aan usoo qaadanaynaana maxay tahay id sababtu waxay tahay addacwa alislaamiya dacwada islaamka dacwada islaamka waxaa laga wadaa islaamka mabaadi'diisa mabaadi'da islaamka uu ka kooban yahay iyo risaalada uu xambaarsan yahay oo dadka la gaadhsiiyo wey loo sheego loo sharxo si ay ugu qancaan taasaa waxay tahay hiya iyaduba almuqadimatu ta wax walba ka horeysa dabcan dabcan marka uu ku leeyahay yani waa sida la filaya ay tahay inuu ruux walba ogyahay yani yani ruux kasta oo muslin ahi sida ay tahay inuu ogyahay ilan waa sidaas sidaasaa waxay tahay dacwada ayaa asala dagaalku asal maaha bal iskaba dhaaf inay iyadu horeyse eh daalika in dadka dacwada la gaadhsiiyo oy dadku fahmaan ama diinta ha qaateen ama ya qaadanine yaa huwa isaguba alhadafu ujeedada ah alladii ujeedadaasoo caana ay ay soo dhadhamiyeen caana ay soo dhadhamiyeen lahu isaga daraaddii almuslimuuna muslimiintu maa wixii caanaahu ay soo dhadhamiyeen ay ku soo rafaadeen oo min almasaa'ibi balaayooyina wal aalaami iyo xanuun ah walxuruubi iyo dagaallo ah walfitani fitnooyin ah walqalaaqili rabshado ah walidiraabaati qas iyo jahwareer iyo dhibaato wax alle wixii loo geystay oo dhan waxay ahayd inay islaamka u helaan dacwada islaamka inay u helaan xorriyad ay dadka ku gaadhsiiyaan marka hadday tii heleen waa in laga faa-iideysto mukaatabatu lmuluuki walumaraa marka u imow mowduucii asalka ahaa oo ah boqorada iyo umaradii adduunkii markaa ka jiray intii la yiqiinay ee la gaadhi karayay adduunka hadda sida maanta uu tuulo u noqday ma ahayn waxa way intii la gaadhi karay waxay ahayduun intaan jaziira alcarabiya ku dhodhow waan arki doonaa waxba anagoon sii sheegin masar waa la tegay ardal xabasha waa la tegay waa la gaadhsiiyey magaalada la yidhaahdo bayt ulmaqdis waa la tegay oo eliya waagaa la dhihi jiray dimashik waa la tegay madaa-in waa la tegay iyo faris meeshay deganaayeen iyo umaro yaryar oo carabta ay leedahay laakiin dowladaha waaweyne kuwaasay ahayd intii o dhan waa loo qoray fi awaakhir sanati saadisa sanadka sideedaad ee sanadka lixaad ee hijrada dheh fii awaakhiri sanati saadisa sanada lixaad ee hijrada aakhirkeedii markay sii dhammaanaysay xiina markii rajaca uu kasoo laabtay rasuulullahi rasuulka ilaahi sala allahu calayhi wasalam min alxudaybiya uu kasoo laabtay yuu kataba wuxuu rasuulka warqado u qoray ila almuluuki boqoradii markaa la yiqiinay ujeedadun maxay ahayd yadcuuhum wuxuu ugu yeedhayay ila lislaami islaamka ayuu ugu yeedhayay walamaa markii araada uu doonay rasuulku an yaktuba inuu warqado u qoro ilaa haa-ulaa'i almuluuki boqoradaas qiila lahu rasuulka waxaa lagu yidhi oo loo sheegay innahum boqoradu laa yaqra-uuna ma aqriyaanba kitaaban qoraal loo soo diray iyo warqad loo soo qoray ma aqriyaan ilaa wa calayhi khaatamun haddii uusan lahayn tiimbara hadduusan lahayn haddii khatmi khatmi ama tiimbara hadda isan idhahdo talyaani baan iska qaadanee hadduusan tiimbara lahayn maba aqriyaan baa la yidhi taas markay dhacday fatakhada wuxuu samaystay annabiyu nabigu sala allahu calayhi wasalama khaataman timbr ayuu samaystay oo min fidatin qalin ka samaysan kaasoo naqashahu lagu xardhay muxamadun rasuulullah baa lagu xardhay wa kaana wuxuu ahaa hada naqshu xararhkaasi xararhka waxaa la yidhaha shay bir ah oo bir wax lagu sii dul qoray baa la yidhaha oo ay ka muuqanayso bir bir lagu dul qoray ama fida ama wax macdana adiga oo wax kale dusha looga sii qoray naqshigu kaa weeye wa kaana wuxuu aha hada naqshu naqshigaasi halaathata asturin saddex sadar buu ahaa muxamed sala allahu calayhi wasalam waa satr wa rasuul waa satr wa lafdu ljalaalati oo allahna waa satr haakadaa sidaasuuna u qornaa waxaa ugu sarreeyey allah waxaa u dhexeeyey rasuul muxamed saddexdu saasay isu kor yiileen bukhaari ayaa sidaas sheegaya saxiix bukhaari wakhtaara wuxuu doortay ama xushay rasuulku sala allahu calayhi wasalam min asxaabihi asxaabtiisana wuxuu ka xushay rusulan rag warqadahaas qaada oo isagu uu dirsado oo lahum leh raggaasoo lahum leh macrifatun aqoon wa khibratun iyo waayo aragtinimo leh oo luqadihii yaqaana oo dadka qancin yaqaana oo ku habboon inay maalaan islaamka wa arsalahum rasuulku wuxuu u diray nimankaas ilalmuluuki boqoradii ayuu u diray marka warqadaha ayaa la isku hahaystaa marka aynu iska aqrino waxaa isku hahaysta yani culimada sidan uu ahaa tan baaberigaa la diray waqad jazama wuxuu go-aamiyey oo uu yidhi yani muranba kama taagna jasmigu waa sidaas alcalaamat lmansuur furi nin la yidhahdo nin cilmi badan oo mansuur furi la yidhaahdo oo kitaab raxmat lilcaalamiin la yidhaha qoray ninkaasi wuxuu iska yidhi shakibo kuma jiro ana nabiya in nabigu sala allahu calayhi wasalama arsala uu diray haa-ulaa'i rusul nimankaa la diray ee asxaabta ah ee warqadaha rasuulku sala allahu caleyhi wasalam qoray qaaday ee loo diray ee boqoradii adduunka iyo amiiradii gurat almuxaram bisha muxaram kowdeedii inuu diray bisha muxaram kowdeedii sanata sabcin min alhijra qabla alkhuruuji inta aan loo bixin ilaa khaybar ilaa khaybara biayaam intaan khaybar la aadin maalmo ka hor oo bisha muxaramna ay kow ahayd in la diray saasuu qabaa saasuu go yuu go-aamiyeyba oo yidhi waa sidaas oo doodba kama taagn dhib ay ma leedahay dhib ay leedahay male taariikhuhu mushkilad weyn hadaf maaha in maalin heeb la ogaadiy inaan la ogaan dhib ay leedahay male almuhim bacda sulxu lxudaybiya waayo wa fii maa yali hadda wixii soo socda booga boogagan soo socda waxaa ku qoran nusuusu haadihi lkutub qoraalladan uu rasuulku sameeyey sala allahu calayhi wasalama qoraalladaas wixii ku soo arooray oo si toos ah caddaan ugu soo arooray nas sadar ayaa ku yaa ku sugan iyo wa bacdu maa shay qaarki shaygaasoo tamakhadat canhu ka dhashay arrintaas wixii ka yimid iyo jawaabihii ka yimid baa laga wadaa ilaan wax kale maahan waxa ugu horey waxaa ugu horeeya oon ugu horreysiinaynaa alkitaabu ila najaashi kitaabkii uu rasuulku u qoray najaashi oo melik alxabasha ah wahaadaa kan kada annajaashi oo najaashigii ismuhu magaci ismuhu magaciisa asxama ibnu ab abjar ala dhihi jiray kataba ilayhi isaga waxaa u qoray annabiyu nabiga ayaa warqadu qoray sala allahu calayhi wasalam warqadana waxaa loo dhiibay ninkan saxaabiga jaliilka ah oo la yidhaahdo maca camr ibni umaya addamri fii aakhiri sanati sitrin maalintii ugu dambeysay sanadka lixaad ow fi lmuxaram ama bisha muxaram sanata sabcin min alhijra mid kastaba ha ahaato ama bilowga sanadka toddobaad ha ahaato ama dhammaadka bisha lixa- ee sanadka lixaad ha ahaato waa isku mide ayaa loo dhiibay waxaa sugan uu rasuulku najaashi warqad buu u qoray warqadana waxaa qaaday camr ibnu umayat damri waqad dakara wuxuu sheegay atabari caalimka weyn ee abu jacfar atabari la yidhaha wuxuu sheegay nasa alkitaabi qoraalka uu camri qaaday sadarkiisii ayuu sheegay wixii ku qornaa saasuu yidhi walaakin hase ahaatee sheekhaa qaba sheekha kitaabkan qoray annadara daqiiqa ukuurgal qoto dheer ukuurgal annadara ukuurgal addaqiiqa oo qoto dheer fii daalika nasi naskaa isaga ah iyo qoraalkaa isaga ah si qoto dheer loo eegay yufiidu wuxuu ku wuxuu faa-iideynayaa oo uu muujinayaa oo laga dheehan karaa intaba waad dhihi kartaa yufiidu waxaa laga dheehan karaa oo laga fahmi karaa annahu kaas ibnu jariir tabari uu sheegay laysa inuusan ahayn binasi lkitaabi qoraalkii naftiisa inuusan ahayn alladii qoraalkaasoo katabahu rasuulku uu qoray sala allahu calayhi wasalam bacda alxudaybiya xudaybiya bacdigeed kuu qoray inuusan ahayn saasaa laga dheehanaya bal inuusan ahayna iska daaye lacalahu waxaa laga yaabaa kaa ibnu jariir uu sheegayo nasu kitaabin qoraal kale inuu yahay qoraalkaasoo bacathahu uu rasuulku u diray ninka la yidhaahdo najaashi u diray maca jacfar jacfarna uu la diray markii jacfar iyo asxaabtu ay aadayeen warqad uu rasuulku ninkaa u diray kaasi u egyahay buu leeyahay xiina markii kharaja uu baxay jacfar huwa isaga iyo wa asxaabuhu nimankii la socday ee asxaabtii ahaa ee asxaabtii nabiga muhaajiriina ila alxabasha iyagoo u hijroonaya geeska africa fil cahdi lmaki xilligii maka kaasuu u egyahay sababtu maxay tahay faqad warada waxaa ku yaalla oo ku soo arooray fii aakhiri alkitaabi qoraalkan ibnu jariir uu sheegaya uu leeyahay bacda sulxi lxudaybiya la qoray sheekhana uu diidan yahay waxaa ku soo arooray dikru haa-ulaa'i almuhaajiriina muhaajiriintan warkoodaa kusoo arooray iyo xusitaankooda bi haada lafdi bayna ugu soo aroortay oo dhahaya rasuulku uu leeyahay waqad bacadtu ilaykum waxaan idiin soo diray ibna cammi ina adeerkay jacfaran oo jacfar laydhaa ayaan idiin soo diray wa macahu waxaa la socda nafarun dad badan oo min almuslimiina muslimiinta ka mid ah E fa idaa jaa-u fa idaa jaa-aka hagi- haddii uu kuu yimaado isaga iyo dadka la socda fa aqirhum soo dhowee oo soor wadaci tabajur isweynaynna ka tag wax ku- wax ma tarte eh marka markaa lagala dardaarmayo ee laleeyahay ha la soo dhoweeyo qolyahan waa markii ay hijroonayeen qolyahaasi saasuu leeyahay saasayna u eg tahay wallahu subxaanahu wa tacaala aclam